cabdiraxmaan daahir aadam oo ah wasiirka cusub ee arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa sheegay inuu madomadow badan uga jiro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee adisababa ku galaan muuse biixi iyo abiy axmed wuxuu sheegay inay iskhilaafsan yihiin warka muuse biixi uu sheegay iyo kan etoobiya tilmaamtay sidaasi darteedna ay arrinkaasi dib u eegayaan wuxuu sheegay inay doonayaan inay ictiraaf helaan laakiin sidaasoo ay tahay aynay doonaynin inay ictiraaf cadaab ku mutaystaan sida uu warka u dhigay horta m o u gaasi haddaan kasoo horjeedayna mushkiladaan kaga soo horjeedana xildhibaan kuu sheegaya madmadow badan baa markiiba naga galay waxa etoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegayaa kala duwanaaday ictiraaf baan kusoo badashay buu yidhi iyaguna waxay yidhahdeen marka lana siiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno marka idinkaa baarlamaankiia madaxweynuhu miyuu idin keenay m o u-da aragteen anigu ka wasaarad ahaan ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba m o u-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxuu yahay intaa madaxweyneha ka maqalay iyo intaa etoobiya aan ka maqlay oo mararka qaarkoodba iyagu iskhilaafayay mooyaane ma jiro arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaksi ahaanba waxaa nooga yaala m o u-gaas inaanu arag hadduu ictiraaf meel walba aanu galayna laakiin ictiraaf cadaabta u geli mayna dee arrintan ayaa u muuqata mid ka turjumaysa in maamulka la baxay somalilan uu dareemayo in abiy axmed uu u weecday dhanka xasan sheekh maxamuud maadaama uu halkaasi uu ka helayo bad aan wax buuq ah ka taagnayn maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ayaa ka wada siman in etoobiya loo wada gacangeliyo badda soomaaliya hase yeeshee mid weliba wuxuu doonayaa inuu arrinkaasi isagu xaqiijiyo